bismillaahi raxmaani raxiim ah aan warka madaxdiisii ciidanka xoogga dalka oo howlgallo lagula dagaalamaya maleesiyaadka argagixisada ee al-shabaab ayaa laga wadaa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ee magaalada baydhabo janaaye ee xarunta maamulka siiha ayaa kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha xoogga dalka ee halkaasi iyagu ku sugan hay-adaha wasiirka shaqada ah ee dalka soomaaliyana waxa uu sii guddoomiyey kulan habraac shaqo ee qudsi shaqaalaha dowladda ciidanka xoogga dalka oo howlgallo qorshaysan ku dilaya horjooge ka tirsan maleesiyaadka al-shabaab howlana lagu soo dhaweynayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi turkiga ayaa lagu qabtay magaalada istanbul ee wadankaasi waddii u hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo safara iyagana ku galaya deegaano ka tirsan bariga gobolkaasi mudug wararka dibaddana waxaa ka mid ah rag hubaysana ayaa waxa ay wateen mootooyin waxayna ku fureen rasaasaha guddoomiyaha gobolka taalibaan ee halkaasi isagu degan
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan ciidanka xoogga dalka ayaa howlgalla lagula dagaalamaya maleeshiyaadka al-shabaab in dhawaalidba ka wadaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ibraahim maxamed geediya ayaa warkaasi noo haya howlgalladan ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ka sameynayaan inta u dhexayso degmooyinka maxaas iyo bulabarde oo ka tirsan gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaana howlgalladan ay yihiin kuwo markaasi lagu baacsanaya maleeshiya al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeysay dumaaleysi ah dadka reer miyiga ku dhaqan inta u dhexayso tuulooyinka maxaas iyo bulabarde markaasi ka qaadanaya xoolo kala duwan islamarkaasina dhibaatooyin kala duwan iyo hanjabaad markaasi u geysanayay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda oo aan khadka telefoonka kula xiriirina ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ujeedkiisu waa sidii maleeshiya al-shabaab looga saari lahaa deegaanada sarokoturiska ah oo sidii dumaaleysi ay ku dhibaateeyaan ama markaasi ay ku baadaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolkan hiiraan waxaana ay sheegeen in ilaa hadda aysan jirin wax iskoorimaha oo laba dhinac dhex maray sidoo kale waxay sheegeen in xoolo fara badan markaasi meel cudlaan looga tegay in markaasi ciidamadu ay ka wadeen kuwaasoo markaasi la doonayo in saacadaha soo socda la gaarsiiyo markii markaasi laga soo aruuriyo maleeshiyadu ka soo qaateenna waxaana sidoo kale saraakiishu ay sheegeen in dadka deegaanadaasi looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka markaasina ay soo gudbiyaan xogaha kala duwan oo maleeshiya al-shabaab si markaasi looga hortago dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan shacabka ku dhaqan gobolkan hiiraana shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne iyo weliba deegaano hoos yimaado ayaa markaasi iyaguna waxa ay sheegeen in si aada loogu baahan yahay in howlgallada ay noqdaan kuwa joogto ah iyagoo sheegay inay soo dhaweynayaan howlgallada ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka sameeyaan gobolka waxaana intaasi ay ku dareen in muddooyinka ugu dambeeyay al-shabaab ay shacabku ay ku bilaabeen inay handadaan gaar ahaana dadka markaasi ku dhaqan tuulooyinka iyo weliba hareeraha webiga shabeelle markaasi degan kuwaasi ku amreen inay bixiyaan qol iyo weliba dhaqaalo kala duwan islamarkaasina aysan weli u lahayn maadaama abaarihii ku dhuftay koonfurta bartamaha soomaaliya ay dadka xoolihii ugu laadeen intooda badan kuwaasi oo degay magaalooyinka waaweyn sida buulo barse iyo weliba beledweyne howlgallada ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka sameeyeen gobolkan hiiraan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo dhowaan la filayo in howlgallo kala duwan oo markaasi ay si wajira u sameeyaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom iyadoo la doonayo in markaasi deegaanada farakulturiska ay kaga fog yihiin gobolka looga saaro al-shabaab ibraahim maxamed geedi raadii muqdisho beledweyne
maasan taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa in dhawaaneedba waxa uu joogay magaala madaxda gobolka baaiye oo baydhaba isaga oo kulamo goonigooniyana la qaadanayay saraakiisha xoogga dalka ee ku sugan magaaladaasi weliye siraaji isaaq cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay aheyd waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminaya taliyaha ciidanka lugta oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo saraakiil ka tirsan qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kusoo dhaweeyey kadib taliyaha iyo wafdigiisa waxaa loo soo galbiyey xarunta qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xalay waxaa halkaasi kulan kula qaatay saraakiisha qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha waxaa si gaara ugu mahadnaqay talisa qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ay ka wadaan deegaano fara badan oo hoos imaanaya gobolada baayboqol iyo shabeellada hoose waxaa si gaara ugu mahad celiyey taliyaha dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka daynuunay islamarkaasina al-shabaab guulo fara badan looga gaaray waxaa sidoo kale uu dhiirigeliyey wadooyinka ay go-doomiyeen kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus sida taliska qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xilligan ay u wadaan sidii ay u furi lahaayeen wadooyinkaasi waxaa sidoo kale saraakiisha kulanka wada qaatay oo uu la qaatay taliyaha ciidanka lugta ee ay ka wada hadleen sidii loo furi lahaa islamarkaasina loo dejin lahaa qorshayaal lagu furayo wadooyinka isku xira gobolada bay iyo boqool iyo sidoo kale shabeellada hoose waxaana sidoo kale si aadan looga hadlay wadada xidhiidhisa bay iyo boqool oo muddo ku sugan labaatan sano u goodoonsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus taliyaha ayaa maanta lagu wadaa inuu kormeer ku tago deegaano fara badan oo ay ka mid yihiin goofgaduud iyo daynuunay si halkaasi dhiirigelin ugu soo sameeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qeybta lixdamaad oo halkaasi ka wada howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab silaasha isaaq radio muqdisho baydhabo
si hayaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya ayaa shir uu shir guddoominayay lagu qabtay wasaaraddiisa waxaa ka qayb galaya mas-uuliin ay ka mid yihiin guddiga shaqaal raidka dowladda sihayaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalkan soomaaliya mudane xildhibaan sadiiqa warfaa xirsi ayaa shir guddoomiyey kulan la xidhiidhay dardargelinta habraaca shaqo qorista shaqaalaha dowladda waxaana goobjooga ka ahaa kulankaasi guddoomiyaha guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dowladda xasan abshiro xubna ka tirsan guddiga iyo saraakiil kale oo iyaguna ka socdeeya wasaaraddaasi kulankaasi ayaa ka dhacaya xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyada oo diiradda inta badan lagu saareeyay arrimaha shaqaalaha rayidka iyo nidaaminta habraaca shaqo qorista ee shaqaalaha dowladda dhinaca kale siyahayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya mudane xildhibaan sadiiqa warfaa xirsi ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay xubin cusub oo dhowaan loo soo magacaabay inuu xubin ka noqdo guddiga shaqaalaha rayidka dowladda kaasi oo lagu magacaabo cali ibraahim one oo buuriyey jago ka banaanayd guddigaasi kulan lagu soo dhaweynaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugah ayaa lagu soo waramayaa in laga qaban qaabiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi turkiga kaasi oo la filayo in la qabto sacdiya maxamed ayaa warkalnohays
munaasabadan lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada istanbul ee dalka turkiga qaybaha ay ka kooban tahay jaaliyada soomaaliyeed ee dalka turkiga mas-uuliyiin ka socotay safaarada soomaaliya iyo madax ka tirsan dowlada dhexe ee dalka oo isugu jiray xildhibaano iyo sanatare ayaa madashii soo dhaweynta goobjoog ka ahaa marti sharaftii goobta hadalada ka jeedisay ayaa bogaadiyey dadaalka uu muddada kooban ku sameeyey madaxweyne qoorqoor iyagoo ka dhawaajiyey in wax ka badan laga rajeynayo sanadaha soo socda waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada waxaad u timideen shacabkiina waxaad u timideen jaaliyaddiinna runtii jaaliyaddu inta gobol ay degantaha waxaan qiyaasayaa in dad fara badan ay ugu yimaadeen dadkiin oo martidasay u soo dhaweeyaan markii runtii jaaliyaddana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan iyo xafladdan qiimaha badan iyo guddiga qiimaha badan oo runtii xafladdan mid la mida weli kama dhicin magaalada istanbul iyo halkaan caaway munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan waxaan leeyahay waxaan idiin mahad celinaynaa ilaahay dabadiis inaan idiin mahad celinoo idin iraahno mudane iyo marwaba waa mahadsantihiin inaan idiin mahad celinaan halkaan aniga warka ku leeyahay
marti sharafta iyo jaaliyadaha kala duwan iyo jaaliyadda reer istanbul qunsulka soomaaliyeed ee dalka turkiga iyo dhammaan inta meeshaan fadhisa magac kasta iyo maamuus kasta ay leeyihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hadday dhaqaala hayso iyo hadday tala hayso iyo hadday xoog hayso iyo hadday maskax hayso inay la garab istaagto maamulka cusub ee galmudug waxaan rabaa inaan hal kelmo oo oo lagu soo celceliyo aan dul istaago oo la yidhaahdo siyaasiyiintuna ay ku soo noqnoqeen oo la yidhaahdo madaxweyne axmedow hore u sii soco wax la yidhaahdo axmed cabdikaariyo waxaa madaxweynaha galmudug waaye waxaan jeclaan lahaa in horta galmudug afartiisa sano lagu fiiriyo sidau hadda u socdo guusha haddou gaarana markaa kadib aan fiirino laakiin ana caaw hore laga dhihin madaxweyne kasta sii noqo intaasna kaftanaan u soo tuuri lahaa madaxweyne adigana aan xagku kaasii ballaaranin anigoo ku hadlahayo mudane madaxweyne iyo martida sharafta leh ee martida noogu ah dalkan turkiga magaca safaaradda soomaaliyeed ee dalka turkiga kusoo dhawaada magaaladan istaanbul iyo guud ahaan dalka turkiga waxaad garan kartaan mudane madaxweyne iyo adiga wafdigaaga waxaad soo degteen abaarihii afartii iyo barkii habeennimo waxaan celinaynay dadweynaha ka kala imaanaya guud ahaan dalkan turkiga oo doonahaya inay kusoo dhoweeyaan taasina waxay muujinaysaa yididiilada iyo rajada aad u muujisay ayadoon awal lagu aqoon oo aan dadku ku fahansanayn markii madaxweynaha lagaa dhigay tallaabadii ugu horreysay ee aad qaaday waxay noqotay inaad isu raadisid reer galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo gabagabadii codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey
jaaliyadda waddankan turkiga qaybahooda kala duwan iyo dhammaan mas-uuliyiinta waddankan ku sugneed waxaan uga mahad celinayaa sida diiqan walaalnimada iyo kalgacalka leh naloo soo dhoweeyey ilaa iyo imaanshahanagii waddanka aeroboortka noo taagnaayeen weliba xilli dambe oo runtii ay ahayd xilli hurdo ilaa iyo caawa oo xafladan qiimaha badan aad nagu casuunteen runtii waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa soo dhowayntaas aan kala go-a lahayn oo nagu soo dhowayseen aniga iyo wafdigii madaxdii qiimaha badneed ee la socday aad iyo aad baan waxaan leenahay mudan ayaal iyo marwoy waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dowladda aan walaalaha nahay ee jaaliyadda ballaaran ay waddankooda joogaan ee turkiga dowladda iyo shacabka reer turki oo soomaaliya xasuus gaara ku leh waa u mahad celinayaa
sacdiye maxamed xasan warbaahinta qaranka istanbul turki
ciidanka xoogga dalka ayaa howlgalla la qorsheeyey ka wadaya markaasi deegaano raalli ahaada ciidanka xoogga dalka oo howlgallo qorshaysan ku dilaya horjoogo ka tirtan maleesiyaadka al-shabaab aamine xaaji xuseen ayaa warkaasi noo haysa
mad xoogka dalka soomaaliya ayaa dilay horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada owdhig lamuwaarag iyo daarusalaan ee gobolka shabeellada hoose ayadoo sideed kalena oo ka tirsan nabadeedka shabaab sidoo kale halkaasi lagu dilay horjoogahani oo magaciisa loo yaqaano nuur gaab ayaa lagu dilay howlgallo ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen duuleedka deegaanka owdhigle ee gobolka shabeellada hoose sida ay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu xaqiijiyay taliska ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawa yuusuf raage oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda qaranka ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa yiri waxaa howlgallo ay ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen shabeellada hoose ay ku dileen horjoogihii kooxda nabadiidka u qaabilsanaa deegaanada owdhigle muwaarag iyo daarusalaan ee shabeellada hoose iyo maleeshiyaad kale oo gaaraya ilaa sideed ciidamada xoogga dalka ayaa muddooyinkani howlgallo qorsheysan waxa ay ka wadeen qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya waxaana ka mid ah gobolka shabeellada hoose oo ay ciidanka kala wareegeen maleeshiyaadka nabadeedka nabadida jahadiidka al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka iyagoo sidoo kalena khasaaro xoogan gaarsiiyey nabadiidka al-shabaab aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo safar iyagoo ku maraya deegaano ka tirsan bariga gobolkaasi muduga ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in goobahaasi ay u kuurgelayaan sida ay wax uga socdaan baashe cali xaashi ayaa warkan faahfaahinaya wafdi hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ay ku wehelinayaan gudoomiyaha gobolka mudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa la filayaa in maanta dabcan ay kormeer kuurgelida xaaladaha bini-aadanimo ay ku maraan deegaana ku yaala bariga gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye oo xalay ka tar telefoonka aankulaadla wuxuu ii sheegay in ay safarkooda uu ku salaysan yahay kuurgelidda xaaladaha dhabta ah ee deegaanadaas ka jira gudoomiyaha baarlamaanka oo shalay qayb ka ahaa wafdigii hobyo gaaray oo madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya oo qayb ka ahaa halkaas uga haray si uu xaalada nololeed deegaanadaas u kuurgalo waxa uu ii sheegay gudoomiyaha gobolka mudug markii socdaalkooda usoo dhammaado in ay warbaahinta la hadli doonaan oo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ay marsin doonaan deegaano ku yaala bariga gobolka oo wasiil ay kamid tahay gawaan calguule iyo deegaano kale oo hoos yimaada si gudoomiyuhu xaalada dhabta dadkaasi ku sugan yihiin dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ugu kuurgalo marka waxaa la filayaa saaka in safarkooda uu bilowdo muddo hal maalin ama laba maalin safarkaas uu qaadan doonana deegaano badan oo bariga gobolka ku yaala ay ku mari doonaan marka gudoomiyaha gobolka mudug wuxuu sheegay in hadda safarkii shalay gudoomiyaha baarlamaanka uu hobyo wafdiga uga haray uu ku saleysnaa in xaaladaha dhabta gudoomiyuhu ogaado si uu ula wadaago madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug marka sidaas ay waxay u jiraan hobyana waxaa la filaya in saacadahaas loo socda wafdiga guddoonka baarlamaanka galmudug ay ka baxaan haddii ay baqdo waa hagaag webiga shabeelle oo laga cabsi qabo in fatahaad hor leh uu ka sameeyo meelo kala duwan oo deegaanada ku dhowdhow degmada walaweyna ayaa dadku ay si aada uga cabanayaan muuse cusmaan abdoo ayaa warkan nooga soo diray dadka shacabka ay ku nool deegaana hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo saameyn xooggan ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle ayaa cabsi weyn ka qaba fatahaadda hor leh oo uu samaynayo webiga shabeelle kaasi oo ku soo wajahan deegaanadaasi dadka ayaa waxay horay ugu barakaceen xaafadihii ay degganaayeen oo ay biyuhu ugu soo galeen iyaga oo qaba xanuunyo kala duwan ee ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle ayaa haddana waxay cabsi weyn ka qabaan in mar kale ay ka barakacaan deegaanka maadaama fatahaada hor leh ay ku soo wajahan yihiin cabdulaahi axmed saleebaan oo ka mid ah dadka waxgaradka ee deegaanka ayaa ka warramaya dhibaatooyinka jira walaalow bismillaahi raxmaan raxiim horta fasahaada hadda soo socota oo muslimiinta kusoo hagaagta khalqalka wadanka barakaca ka yaala biyihii hore iyo kuwaan hadda waxba isuma dhama kuwaana fasahaad waa wadanka dhaxaabkooda zaa'id waa la shabeeya oo dadkaas waa wadankiisa ka barakacayo mar hore banaan dhaxan iyo orax iyo cedba iyo kanaaca iyo rafaadaas kii dheeraaya haddaana fasahaadka hataa kusoo darsama wadanka fasahaadka hataa kusoo darsama haddii wax loo qaban karo umadaas masaakiinta ee oo ambasasiyeed ha naqata amba raashin ha naqata wax alle wax alle wixii loo heli karo sooma ummadan wadanka waa ka barakacday wax fasahaad hornaa kusoo darsada biyaha ilmaha xanuunya qandhada malaariyada hergebka kaneeca wax kasta ilmaha waa xanuun xanuunya waa iska wataan kulli xanuunya waa iska jiraan waxaan u baahannahay in gargaar noola fidiyo haddii soomaalida masaakiinta in dhaxanta teendhooyi waa loo baahan yahay bacyo waa loo baahan yahay sufiyeed waa loo baahan yahay raashin waa loo baahan yahay hataa daawo waa loo baahan yahay wax alla wixii loo heli kara ummadda haris ay kuwada sugan tahay haddii gargaar ilaahay gacantiisa allaaga keenay golley in loo soo gargaara ummadda loo soo gurmado xaaska kii hadda soo baxay isagoo dhabkiisa banaanka iyo rafaadka ay ummadda qorax dhacan ay ku dhameynaysay haddana xaaf iyo xaafka hataa kusoo darsamay biyihiina biyahana ka tan badan muuse cismaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
mahadsanid muuse halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya rag hubaysanah ayaa waxa ay wateen mootooyin iyaga oo rasaasa ku furay gudoomiyaha gobolka taalibaan ee tijani ibraahim ayaa wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ku dhintay iyaga oo kooxo kaleeto oo faransiisana ay la jireen sida wakaaladda wararka ee a f b ay sheegtay waxa ay joogeen gobolka koora oo caan ku ah dalxiisayaasha doonaya inay arkaan gariga duurjoogta ah ee nuuciisa ugu dambeeyey ee galbeedka qaaradda afrika madaxtooyada dulqaati faransiiska ayaa iyadna dhankeeda waxa ay xaqiijisay dhimashada muwaadiniin faransiiska oo iyaguna halkaasi ku dhintay nimankana faransiiska ah ayaa u shaqaynayay koox gargaara caalami ah wasiirka difaaca ee niger ayaa isaguna waxa uu sheegay in wakaaladda wararka reuters ay horaantii bishan dhibaatooyinka ay sameynayeen kooxana ay ahaayeen kuwo markaasi soo tariyey hay-adda samafalka ee faransiiska oo magaceeda marka lasoo gaabiya loo yaqaana agteeda oo ay ka tirsanaayeen dhankooda ayaa iyaguna sheegay in qaar shaqaalahooda ka mid ah ay ka qayb ahaayeen masiibadaasi dadkaasi halkaasi ku dhintay wararkan ayaa dhacay ku dhowaada abaaro saacaddu marka ayd koob iyo tobankii barkii xilliga dalkaasi kaasi oo ka dhacay bariga koora oo ku dhowaan saacad markaasi halkaasi ay dagaala ka socdeen warkii waad ka dhegaysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegaysataa saakaya waa naga intaa